alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka clى cabdihi wrasuulihi muxamadi wclى alihi wصaxbih wslma tasliima kaiira waa darsigii labaad ee kitaabka alcaqiidaة اlwasaiya shalay waxoogay intaa hordhacayaynu ka soo hadalay qaala shaykhu اlislaam raximah اllah ama bacdu intaa dabadeed fahada ctiqaadu اlfirqaةi الnaajiya fahada kani ictiqaadu اlfirqaةi الnaajiyati kooxdii badbaadaysay ictiqaadkeedii weeyi ictiqaadu ay muctaqadu alfirqaةi الnaajiya wixii ay aaminsanayd weeye kooxda badbaadaysa ee almansuurati loo hiilinayaa ilaa qiyaami saacati ilaa saacaddu ay ka kacayso ahli sunnati waاljamaacati kuwaasoo ahli sunnati waاljamaacati ahaaday ama ahlu sunnati waljamaacati ay wahum iyagu ahlu sunnati waljamaacati weeye ama ahla sunnati waljamaacati acni waxaan uga jeedaa firqada naajiyada ah ee mansuurada ah ahla sunnati waljamaacati ayaan uga jeedaa wahwa ictiqaadkoodu alimaanu biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila aakhirihi kelmadda ama bacdu ikhwaani yu'taa biha lilintiqaali min asluubin ila asluubin aakhar kelmaddaasi ama bacdu la yidhaahdo waxaa loo keenaayoo la isticmaalaa marka laga gudbaayo min usluubin ilaa usluubin aakhar usluub iyo si loo hadalku u socday kolka laga gudbayo si kale loo gudbayo ayaa la isticmaalaa sida tusaale ahaan marka muqadimada laga gudbayo hordhaca ee maqsuudka iyo dulucda mowduuca loo gudbayo rasuulkeennuna calayhi asalaatu wasalaam wuu la iman jiray markuu khudbadaynayo iyo markuu hadlaayo uu isticmaali jiray rasuulkeenu calayhi asalaatu wasalaam macnaheeduna wuxuu noqonayaa amaa bacdu intaa dabadeed yani basmaladii iyo xamdaladii iyo saclamadii salligii rasuulka lagu saliye calayhi asalaatu wasalaam iyo arrimahaasi dabadood fahada ictiqaadu lfirqati الnaajiya hada waa ismu ishaara haddii kolku sheekhu muqadimadan uu qoray kitaabka kolkuu qoray dabadeed haddii haadaadan uu lahaa oo hadalkan uu qoray kitaabka dabadi wuxuu ishaarayaa waxa uu noqonayaa waxaan kitaabka ku qoran qudhiisa ayuu ishaarayaa fa haada kan aan qoray ee kitaabka aan ku qoray saasaa macnuu noqonaya haddii muqadimadan ama hadalkan aynu akhrinaynaa kitaabka qoristiisa uu ka horeeyey oo intaanu kitaabkaba qorin uu haadaa lahaa muxuu ismu ishaaru ku dhacaya markaana waxa la ishaaraya la tilmaamayaa waa macaanida sheekha qalbigiisa ku soo ururtay ee uu doonayo inuu khaarijka ama dabadda u soo saaro oo uu qoro soo ma aragtid ayuu tilmaamaya fa haadaa kani macaanidan aan soo waday aan qori doonaa ictiqaadulfirqati naajiyati wey ictiqaadna ay muctaqad weeyaan waxaa laga keenay min ictiqada luuq ahaanna waxaa la idhaha ictiqaadka alrabطu in maaragta wax la xidho ayaa la idhaahdaa oo weliba wax la jasmiyo wax la adkeeyo isilaaxana waxaa ahlulcilmiga qaar ay ku sheegaan inuu yahay ictiqaadku xukmu dihni aljaasim yani xukumka qalbigu uu gaadhee go-an waxa qofku qalbigiisa ku guntadee uu ku go-aansado haddii uu noqdo waxaa qofku qalbiga gashaday ee uu aaminay wax saxiixana wuxuu noqonayaa ictiqaad saxiixa hadduu noqonayo wax qaldan hadduu noqdona wuxuu noqonayaa caqiido faasida kani markaa waa ictiqaadkii iyo wixii ay aaminsanayd alfirqati naajiya kooxda badbaadaysa oo alfirqa macnaheedu waa aaa'ifa sida ilaahay yihi falowlaa nafara min kuli firqati minhum aaifa firqadu waa bimacna aaifa sideedabana sideedana ee lafdiga alfirqa madmuum uma aha laakiin lafdiga madmuumkaahi waa lafdiga markaa alfurqa oo amarka fada la godo kooxdaasoo annaajiyati badbaadaysa waxaa laga soo qaatay alfirqati naajiya xadiidkii caanka ahaa ee rasuulku calayhi asalaatu wasalaam iftiraaqu lumma uu kaga warramay oo wuxuu sheegay ummaddani markay saddex iyo toddobaatan noqoto inay hal kooxi badbaadayso markii la yidhi man hiya yaa rasuul allahna wuxuu rasuulku yihi calayhi asalaatu wasalaam wa hiya aljamaaca jamaacada weeye xadiidka kale ama riwaayadda kale tirmidigiiyo ay warinayaan qaaluu man hiya yaa rasuula allah qaala man kana calaa mili ma ana calayhi alyowma waasxaabi marka xadiidkaasi ayaa laga soo qaatay magacan ah alfirqa annaajiya waxaanuu ka mid yahay magacaasi asmaada ahlulxaqu ay leeyihiin waa min asmaai ahli lxaq annaajiyana waa ismu faacil oo min naja yanju idaa salima wuu badbaaday wuu badbaadayaa marka uu badbaado marka haadihi alfirqa waxay ka badbaadaysaa oo annaajiya loogu magacaabay adduunyada waxay ka badbaadaysaa bidaca iyo dalaalaadka iyo ciqaabada ka dhalanaya aakhirana waxa ay ka badbaadaysaa naarta waxa aanay ku guulaysanaysaa oo macnihii waxa weeyaan loo yaboohay jannada taasoo almansuurati loo hiilinaayo oo almansuura macnaheedu waxa weeye alatii acaanaha subxaanah wa ayadaha wa qawaaha calaa man khaalafaha wa caadaaha wa jacala alcaaqibata laha litamasukiha bima kaana calayhi arasuulu sala allahu calayhi wasalama wa asxaabuh waa kooxda ilaahay jala wacalaa uu hiilinayo ee uu xoojinayo dadka colaadinaya iyo kuwa ka hor jeeda uu waxa weeye ka gacan siinaayo ee caaqibadiyo cidhibta fiican iyaga uu siinaayo wasfigaana waxaa laga soo qaatay xadiidkii adaa'ifa almansuura ka warramayey waana xadiid mutawaatir oo saxaabo badan ee rasuulka ka warisay waxaa rasuulku yihi calayhi asalaatu wasalaam laa tazaalu aa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaqi xataa yaatiyahum amru llahi wahum daahiruun alfaad kalena wuu leeyahay kitaabu tawxiidkana waa inagii ku soo marray xadiidka marka waa طaa'ifa almansuura magacaasina waa magac labaad oo ka mida asmaada ahlulxaqa waa mansuura weeye ilaahay baa u gargaaraya jala wacala ilaahay baa u hiilinaya ilaahay baa ilaalinaya aaa'ifa almansuurana waxay ahlulcilmigu isku waafaqeen inay yihiin ahlu sunna ahlulxadiidka inay yihiin sidaa awgeed baa waxaa alimaamu axmed uu yihi markuu fasiraya aaa'ifa almansuura in lam yakunuu ahla alxadiidi falaa adrii man hum haddaanay ahlulxadiidka ahayn ama asxaabulxadiidka ma garanayo cidda ay yihiin alimaamu albukhaari iyo kayrkiina waxay idhaahdeen aaa'ifatu almansuura hum ahlulcilmi bay idhaahdeen marka kelmadda ahlu sunnuhu iyo a'imadii waaweynayd waxay isku waafaqday aaa'ifa almansuura inay yihiin ahlulxadiidka ahlulxadiidkaana loogama jeeda uun sida dadka qaar ay u fahmeen dadka xadiidka rasuulka yaqaana ee dabagale aqoonta ulahuun loogama jeedo bal waxaa looga jeedaa dadka caqiidadoodu ay saxan tahay ee xadiidka rasuulka calayhi asalaatu wasalaam waxa weeyaan wixii uu sheegayo aaminsan kuna camal falaya ee caqiidadoodu caqiidada kitaabka iyo sunnada ay tahay ayaa loo jeeda sidaa awgeed baa qaadi ciyaad waxau ihi hadalka axmed markuu fasirayay inamaa araada axmedu ahla sunnati waljamaacati waman yactaqidu madhaba ahli اlxadiid wuxuu u jeedaa imaamu axmed oo uu uga jeedaa aaifa almansuura waa asxaabu lxadiidka ama ahlulxadiidka ahlu sunnaha iyo cidda madhabka ahlulxadiidka aaminsan ayuu uga jeedaa buu yidhi ilaa qiyaami saacati ilaa saacaddu ay ka soo dhowaanayso ayaa loo hiilinayaa oo kooxdaasi toosani ay waxa weeye joogayaan waayahay halkaa kolkaa waxaa ku sugan bushaaro weyn oo laynagu bushaaraynayo xaqu ummaddan inaanu guud ahaan uga suulahayn sidii ummadii hore uga suulay waana taynu ku soo marray arrinta masaa'ilka kitaabu tawxiidka taasina waxa weeye waa nicmo weyn oo si kastoo dadka qaarkood ay maaragtay diinta uga tagaan si kastoo dadka qaarkood gaalada iyo dadka aan wanaagsanayn ay ugu daydaan haddana mar walba ummaddan dhexdeeda waxaa laga helayaa dad iyagu xaqii ku taagan oo ku toosan ilala-aanana way joogaan halkay doonaanba ha joogaan kolkaa qofku waa inuu ku dadaalo aaa'ifa almansuura inuu ka mid noqdo si nasrigaana uu u helo adduun iyo aakhiraba badbaadadaana uu u helo adduun iyo aakhiraba waayahay halkan haddaba ilaa qiyaami saaca maxaa looga jeedaa axaadiidta sheegaysa aa'ifa almansuura ilaa qiyaami saaca ay joogayaan iyo axaadiidta sheegaysa laa taquumu saacatu xataa laa yuqaala fi lardi allah allah ilaayoo dad maaragtay muminiiniba muminiintu ilaa ay dhammaadaan oo ay isu soo hadhaan dad aan ilaahayba garanaynoona shahaadanayni qiyaamuhu dhici maayo ayaa xadiidkaasi sheegaya muslimku wariye axaadiidtanna waxay sheegaysaa aaa'ifa almansuura inay joogaysa ilaa qiyaami saaca see laysu waafajinaya kitaabu tawxiidkaynu ku soo aragnay jawaabaha qaar ka mid a aye fadal sheekh laba jawaabood baa lagaga jawaabay jawaabta hore waa in la idhaa ilaa qiyaami saaca waxaa looga jeedaa e ilaa saacatihim iyaga saacadoodaa looga jeeda macnii waxa weeyaan xaqay ku taagnaanayaan ilaa ay ka dhimanayaan wakhtigay dhimanayaanna waa wakhti saacadda waxoogay ka horeeya oo laydh baa soo dhici doontaa halkay galaanba way ugu geli doontaa dadka wanaagsan dabeetana way wada dhimanayaan dadkii xumaabaa kolkaa isu hadhay waayo qofku hadduu dhinto dee saacaddiisii gaarka ahayd isaga way kacday oo man maata faqad qaamat qiyaamatuhu xadiid ahaan umu asixin oo xadiid ahaan waa u daciif laakiin waa cibaaro ahlucilmi badan laga wariyey man maata faqad qaamat qiyaamatuhu qofku mar hadduu dhinto qiyaamihiisii khaaska ah uu kaca camalkiisana uu go-ay oo innagaa dee dhulka hoostiisa gelinayna soo ma aragtid markaa jawaabta koowaad waa in la idhaahda ilaa qiyaami saaca waxaa looga jeedaa ay ilaa saacatihim iyaga saacaddooda macnii intay ka dhimanayaan ilaa mowtihim ilaa ay ka dhimanayaan saacadda waxoogay ka hor sidaasay u joogayaan halkay doonaan baa joogaan jawaab labaad ashekh jazaak allah khayr jawaabta labaadna waxay tahay lagu fasiray in la idhaahdo waxaa looga jeedaa ilaa qurbi qiyaami saaca ilaa qiyaami saaca ilaa qurbi qiyaami saaca ilaa saacaddu ay ka soo dhowaanayso ayay dadkaa toosani joogayaan ha oo ay dee ka dhimanayaan dabadeetana waayahay kaa hor kaa dambe ee ah ilaa qiyaami saaca ilaa qurbi qiyaami saaca looga jeedaa qurbibaa qadaran ayaanu alcalaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiin sharaxiisa ku dooranaya kaasaa aqraba ama xoog badan buu odhanaya waay ahli sunnati waljamaacati ahaata ahli sunna waljamaacana waa magac saddexaad oo ka mida magacyada ahlulxaq wa ahlu sunna waljamaaca waa magacyada loo yaqaanee caanka ay ku yihiin dadka toosan ee caqiidadii saxaabada rasuulka haysta ahlu sunnana waxaa loo yidhi oo sunnada loogu idaafeeyey liannahum mutamasikuuna biha waayo way haystaanoo way ku dhegan yihiin sunnadii bay baranayaan way akhriyayaan way ku camal falayaan wixii ay sunnadu sheegaysay aaminayaan dadka aaraadooda iyo madaahibtooda sunnada ayay ka horraysiinayaan soo ma aragtid marka liannahum mutamasikuuna biha waljamaaca weeye jamaacadana waxaa loogu tiiriyey oo loo yidhi waa ahluljamaaca liannahum mujtamicuuna calayha sunnada rasuulkay ku kulansan yihin oo isu keenaysa oo ahlu sunnaha iyadoo aanu nasab isu keenin iyadoonu midab isu keenin iyadoonu wadan isu keenin iyadoon masaalixda kale dadka isku xidhaa isku xidhan ayaa caqiidadaasaa isku xidha caqiidadaasay ku walaal yihiin sunnada rasuulka in la aamino oo la barto oo la qabsado ayay isugu imanayaan ciddii sunnadaa waxa weeyaan faraa ka qaadee iskaga tagtana way iskaga fogaanayaan waaya ciddii sunnadaa haysata ee ku toosanna waxa weeye way xidhiidhinayaan oo ilaahay dartii bay u jecel yihiin meel kastoy joogaan iyo wakhti kastoo ay joogaan haddii qofku kolkaa uu sheegto inuu yahay min ahli الsunة ama min alfirqaةi الnaajiya ama min ahli الsunaةi wاljamaaca isagoon caqiidadaa saxdaa aaminsanayn dee waa iddicaau waa sheegasho sheegashaduna haddii aanay deliil wadan dee cibro ma laha wadacaawaa maa lam yuqiimuu calayha bayinaati abnauha adciyaau mar haddii qofku waxanuu sheegtay aanu deliil u keenin de waa waxba kama jiraan muctabar maaha waayo fircaunba reer masar intuu u khudbadeeyey buu ku yihi ana rabukum ulacla soo ma aragtid miyaa laga aqbalay waa maya qofku hadduu wax sheegto waxaa la leeyahay daliilka keen qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin daliilkaaga keensa wey marka dad badan oo sunnada rasuulka beri ka ah beri jamaacadana beri ka ah ayaa maanta waxa weeye ahlu sunna waljamaaca sheegta dad markaa shirkiga aynu ognahay inay barakaynayaan oy faafinayaan ummaddana inay kala kaxeeyaan oy gaalaysiiyaan oy kala eryaan mooyaane waxay isu keenayaan aan la arag ayaa haddana sheegta ahlu sunnati waljamaaca bal khuraafi cabdilqaadir jilaani baryayo kula haddana ahlu sunna waljamaaca aanay ka war makhluuq buu baryayaa makhluuq xaqii ilaahay ee khaaliska ahaa buu makhluuq siiyey haddana ahlu sunnu sheeganaya kullu yaddaci wasla bilayla walayla laa tuqiru lahum bidaka nin carabaa wuxuu yidhi baa la yidhi mid waliba wuxuu sheeganayaa inuu layle xidhiidh la leeyahay walayla laa tuqiru lahum bidaka buuri laylila arrinkaa uma qirsana isagunbaa iska sheeganayoo le layla xidhiidh baan la leeyahy dhowe laakiin layli arrinkaa uma qirsana nin soomaaliya macnaha miduu dhaw cabiray oo wuxuu yidhi muunaay rag muran baa ka dhacay buui meeluu joogabaa nin weliba adaa meherin buu maanka ku haya ma garata marka calaa kulli xaal sunnada iyo jamaacada iyo najaadka dad badan baa iska sheeganaya laakiin iddicaa iyo sheegasho uma baahna eh in la xaqiijiyo oo laga dhab sheegay u baahanta waanu cad yahay marinkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ay mareen waa mid cad oo aanu shaki ku jirin walaakina akar annaasi laa yaclamuun asmaada ahlulxaqa waxaynu haynaa saddex ka mida waxaa ka mida ahlulxadiid waa la mid waxaa ka mida atbaacu salaf dadkii salafka raacay waxaa ka mida ahlulahar magacyadaasoo dhami kulluhaa waa asmaaun limusama waaxid cid keliya la ydhaahdaa ciddaasina waa cidda haysata islaamkii saxiixaha markaa kan ku hor yaallaa hee waa caqiidadii alfirqa annaajiya ay qabtay weeye caqaa'idkii kale maan qorin kamanaan hadlina caqiidadii lagu badbaadayay ee alfirqa annaajiya ee aaminsanayd ayaan qoray buu sheekhu yidhi halkaa kolkaa waxaynu ka qaadanaynaa kitaabkan iyo waxaan la soo wadaa ahmiyadda iyo qiimaha uu leeyahay sheekha sidaynu sheegaynay markii waxa weeyaan tashuushka lagu furay ee la yidhi qaladaad baa ku jira caqiidadan meelihii lagu qabsaday halkanaa ka mid ahaydoo waxaa la yidhi waxaa tidhi waa caqiidatu lfirqati naajiya taa macnaheedu ma waxa weeyaan mashaaikhdayadii iyo dadkii hore u dhinta ama imakaba jooga ee caqiidadan aan aaminsanayni ma naartay gelayaan baa taa macnaheedu sawdigan dadka naartii ku xareeyey hadalka noocaasina waa mid aad iyo aada u soo noqnoqdo dadku iyagoona aada u fahmin marar badan si qaldan ay isaga faafiyaan oo marka la idhaha dadkan faraha badan midunbaa saxan dee rasuulkaa sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka qaar baa arrintaa liqi kari waaya oo doonaya in la idhaahdo wuxuba way wada saxan yihin dee wuxuba way wada saxan yihin nebi maxamed ma odhan calayhi salaatu wasalaam midunbaa saxan wuxuu ku jawaabay sheekh islaam raximahullah anigu sidaa ma odhan iyagunbaa jannada gelaya inta kalena naartay ku wada xaroonaya sidaa maan odhan buuhi anigu ee waxa hadalkayga uu tilmaamayaa waxa weeyaanun dadka caqiidadan aaminsan hee jannada ayaa loogu yaboohay jannada ayaa loogu yaboohay dadka khilaafsan ee caqiidadan aan aaminsanayna manii jannada looguma yaboohin waxaase dhici karta iyagoo aan caqiidadan wax ka mida aaminsanayn haddana jannada galaan ayaa iska dhici karta oo waxa weeyaan markaa ay dee ijtihaad oo kale waxyaabaha qaar qaladada qaar ay uga dhaceen ama ay ahaayeen dad dee iska niyad wanaagsan laakiin khayr badan iyo wanaag badan la yimi oo xasanaadkaa badan ee ay la yimaadeen uu ka bato uu ka xoog roonaado qaladkay sameeyeen calaa kulli xaal inay jannada galaan waa suuro geli kartaa laakiin anigu waxaan tilmaamaya buu sheekhu ihi raximahullah cidda caqiidadan aaminsani jannada ayaa waxa weeyaan loo yaboohay cidda aan aaminsanayn ama wax ka mida aan aaminsanahaynaa yabooha jannada loogu yaboohay ma haysato wa huwa ictiqaadkoodu aliimaanu billaahi ilaaha in la rumeeyo weeye iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa in la rumeeyo weeye caqiidada ahlu sunnuhu waxay ku qotontaa arkaanu liimaan asita arkaanta iimaanka ee lixda ah in la rumeeyo kitaabkana insha allahu tacaala wuxuu ka warami doonaa waa arkaanta iimaanku sharaxi doona marka arkaantii iimaanku sheekhu soo horeysiiyey si duuduubah adhowna tafsiilka iyo kala dhigdhiga ayuu geli doonaa waa huwa aliimaanu billaahi ilaahay in la rumeeyo weeye rumaynta ilaahay la rumaynayaana waa in ilaahay jiritaankiisa la rumeeyo ilaahay jala wacalaa asmaadiisa iyo sifaadkiisana la rumeeyo rubuubiyadiisa iyo afcaashiisana la rumeeyo uluuhiyadiisa iyo cibaadada inuu keligii xaqu leeyahay oo cid kale aanay la lahaynna la rumeeyo sidaa awgeed aliimaanu billaahi anwaacdii towxiidkao dhan baa soo hoosgelaysa wa malaaikatihi malaaigtiisa waa in la rumeeyo malaaigtuna waa jamcu malak waa in la rumeeyo inay jiraan oo ay yihiin makhluuq ilaahay jala wacalaa uu abuuray oo makhluuqaadkiisa ka mid oo nuur ilaahay uu ka abuuray oo ilaahay uu ku sifeeyey inay yihiin cibaadun mukramuun laa yasbiquunahu bilqowli wahum biamrihi yacmaluun oo ilaahay uu ku sifeeyey yakhaafuuna rabbahum min yakhaafuuna rabbahum min fawqihim ايش الآية وايه آية دي سورة النحل بان دونية يخافون ربهم من فوقهم جزاك الله خير آية دي سورة تحريم نوحي هايد يا أيها الذين آمنوا وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون marka malaa'igta ee inta magacyadooda laynoo sheegay si gaar aynu u rumaynaynaa si guud wixii laynoo sheegay tilmaamahooda iyo shaqooyinkooda kala duwan baynu rumaynaynaa inta aan laynoo sheeginna si guud baynu u rumaynaynaa wa kutubihi ilaahay kutubtiisa in la rumeeyo kutubtuna waa jamcu kitaab oo kutubta ilaahay uu ku soo dejiyey rusushii uu soo diray inta magacyadooda laynoo sheegay sida towraad iyo injiil iyo zabuur iyo suxufi ibraahiima wa muusa iyo qur-aankan kariimka ah si gaar aynu u rumaynaynaa inta kale ee aan laynoo sheeginna si guud baynu u rumaynaynaa qur-aankan ee nebi maxamed lagu soo dejiyey in lagu khatimay oo kutubtii hore lagu nasakhay baynu rumaynaynaa si gaara kitaabkan waxa weeye lano nebi maxamed lagu soo dejiyey baynu u qiraynaa isla markaana waxa weeye u raacaynaa kutubta ilaahay inay xaq ahayd oo hadalkii ilaahay ay ahayd ayaynu waxa weeye rumaynaynaa wahaakada wa rusulihi rusushiisa in la rumeeyo rususha ilaahayna inay run sheegayeenoo ilaahay jala wacalaa uu soo diray baynu rumaynaynaa inta magacyadooda laynoo sheegayna si gaar aynu u rumaynaynaa inta kalena si guud baynu u rumaynaynaa aada iyo aad baa rususha iyo nebiyaduba ay u fadli badnaayeen nebi maxamed inuu ugu fadli badnaa ayaynu rumaynaynaa calayhi asalaatu wasalaam isla markaa uguna dembeeyo o lagu khatimo nebi ka dambeynaya aanu jirin waxaa kalooaynu rumaynaynaa ambiyada iyo rususha fadligooda cid gaadhaysaa ma jirto waayahay cid gaadhaysaa ma jirto oo dadka rususha ugu fadli badan ambiyadaa ku xiga dadka kale intaa way ka hooseeyaan sidaa awgeed baa madhabka suufiyada qaarkood ay ku tegeen ee odhanaya weligu wuu ka sarreeyaa nebiga nebiguna rasuulka wuu ka sarreeyaa oo waxay leeyihin maraatibtu waa saddex sidaa u kala sarreeya rasuulkaa uga hooseeya nebigaa ku xiga weligaa kasii sarreeya ilaa qaarkood ay yidhaahdeen maqaamu nubuwati fii barzakhin fuwayqa rasuuli wa duuna alweli maqaamka nebinimadu rasuulka wuu ka yar sarreeyaa fuwayqa rasuuli rasuulka in yar buu ka sarreeyaa wa duuna alweli weligana wuu ka yarahe hooseeya markaa macnuhu muxuu noqonaya weligaa ugu sarreeya nebigaa ku xiga rasuulkuna wuu kasii hooseeya ibnu carabi annakira iyo malaaxidada suufiyada ayaa warkaa laga sheegay sheekh islaam ibnu taymiyana wuxuu yidhi arrinkaasi markuu aada u radiyey diinta islaamka wuu khilaafsanya buui warka ay sheegtay diinta islaamka iska daayo xataa diinta yahuud iyo kiristaanka u khilaafsanya buui soo ma aragti dad awliye sheeganaya oo dadka qaar ee awliye u yaqaanaan baana waxaa ku hadlaya marka calaa kulli xaal sidaas ayaa la rumaynaya ee rususha in la rumeeyana waxa ka laasimaysa wax alla wixii ay la yimaadeen in la rumeeyo iyo wax alla waxay ka warrameen adduun iyo aakhiraba ayaa waxa weeye ka laasimaysa oo ka dhalanaysa waalbachi bacda almowti waalbachi isa soo saarka waa in la rumeeyo bacda almowti geerida dabadeed la isa soo saarayo waa qiyaamihii ruknigaana sheekhu kitaabka ayuu ku kala dhigdhigi doonaa halkiisaynu ugu tegayna wabilqadari qadarka waa in la rumeeyo khayrihii khayrkiisa iyo wa sharihii sharkiisaba isagana meel gaaruu sheekhu kaga warramaya halkiisaynu ugu tegi doonaa insha allahu tacaala marka ictiqaadka ahlu sunnuhu wax kale maahae waa in markaa arkaanta iimaanka la rumeeyo weeye wa min aliimaani billaahi wuxuu haddaba gudagelay sheekhu inuu sii tafriiciyo oo wixii arkaantan iimaanka ee si guud uu u sheegay ka dhalanayay soo hoosgelayay inuu maaragtay caddeeyo ayuu halkan ka bilaabaya oo maxaa soo gudagelaya baynu nidhi marka ilaahay rumayntiisa alimaanu biاllah maxaa soo gudagelaya alimaanu biwujuudihi alimaanu birububiyatihi alimaanu biasmaa'ihi wa صifaatihi alimaanu biuluuhiyatihi soo ma haye tii buu tafriiciyo wuxu uhi wa min aliimaani bilaahi rumaynta ilaahay la rumaynayo waxaa ka mid a alimaanu in la rumeeyo bimaa wasafa bihi nafsahu ilaahay naftiisa daatadiisa sharafta le wuxuu ku sifeeyey wa bimaa wasafahu bihi rasuuluhu muxamadu sala allahu alayhi wasalam iyo rasuulkiisa muxamedi wixii uu ku sifeeyey min hayri taxriifin iyadoo aan la qalloocinahayn walaa tacdiilin lana diidahayn walaa takyiifin kuwa khalqigana aan lagala mid dhigahayn walaa tamiilin walaa takyiifin aan lana qaabaynahayn cafwan walaa tamhiilin kuwa khalqigana aan lagala mid dhigahayn bal yuminuuna waxay rumaynayaan biana allaha ilaahay laysa ka milihi shayun wax la midi inaanu jirin wa huwa samiicu lbasiiru waa allaha maqalka badan ee aragga badan falaa yanfuuna u diidi maayaan ahlu sunnuhu canhu can ilaahi ilaahay u diidi maayaan maa wasafa bihi nafsahu waxa uu isagu isku sifeeyey walaa yuxarifuuna alkelima kelmadahana ka doorin maayaanoo ka duwi maayaan can mawaadicihi meelihiisii walaa yulxiduuna duwi maayaanoo ilxaadin maayaan fii asmaai illaahi wa aayaatihi magacyada ilaahi iyo aayaadkiisa walaa yukayifuuna qaabayn maayaan walaa yumailuuna kalana mid dhigi maayaan sifaatihi ilaahay tilmaamihiisa bisifaati khalqihi tilmaamaha khalqigiisa liannahu subxaanahu maxaa yeelay subxaanahu xumo oo dhan ka nasahnaaye laa samiya lahu cid maaragtay la midaan jirin walaa kufa lahu cid u dhigantaana ma jirto walaa nida lahu cid la midina ma jirto walaa yuqaasu bikhalqihi khalqigiisana loogama qiyaas qaato fainahu subxaanahu aclamu binafsihi wa bikayrihi wa asdaqu qiila wa axsanu xadiian min khalqihi halkaasuu sheekhu ka gudagalay raximah llahu tacaala masalada koobaad sheekhu halkan waxa uu yidhi rumaynta ilaahay waxaa ka mida in la rumeeyo wuxuu ilaahay isku sifeeyey sifaatku ilaahay isku sifeeyey ama rasuulkiisu uu ku sifeeyey marka halkan asmaadii ma sheegin oo ma odhan asmaadu isu isku magacaabay iyo sifaadka ma odhan asmaadii wuu ka tego sifaadkiibuu soo qaata waxaanu sifaadka u soo qaato asmaada uga tegey laba qodob labadaba waa mida khilaafka la ysku khilaafay sifaadka ayaa badan khilaafka la ysku khilaafay asmaaduna wuu iska yaryahay oo cidda ahlu sunnaha asmaada ilaahay ku khilaaftay asmaada macnii diidani waa qaliil weeye markaa qodobkii khilaafka badani ku jiray ee sifaadka ilaahay ahaa ayaa waxa weeye uu cabiray ama uu soo qaatay waata kale sugista sifaadka la suga asmaadiina in la suga ayaa ka dhalanaysa oo cidda waxa weeye sifaadka ilaahay rumaysan ee sugaysaa asmaadana way sugaysa laakiin waxaa la arkay dad asmaada le waanu sugaynaayo sifaadkii diidan oo aan sugahayn ama wax ka mida diidan taasi waa mid midda labaadna sheekhu wuxuu sheegay sifaadka ilaahay jala wacalaa alka laga qaadanayo alka laga qaadanaya waa qur-aanka kariimka ah oo waxaa looga jeedaa bimaa wasafa bihi nafsahu ilahay wuxuu isku sifeeyey macnii qur-aanka dhexdiisa laba waxaa kaloo laga qaadanaya sunada rasuulka calayhi salaau wasalaam wa bimaa wasafahu bihi rasuuluhu muxamadun baa halkaana laga qaadanaya idan halkaa waxaynu kala baxaynaa baabka magacyada ilaahi iyo sifaadkiisuba waa tawqiifiya weeye waa qaacida baab lasmaa wa sifaat tawqiifi macni waa mid waxa weeye naska ku dul taagan ay mutawaqafa cala nas naskay ku dul taagantay waayo waxa weeye waa heyb oo waxay naga maqan ilaahay intaasoo sifuu leeyahay si tafsiiliyahoo kala dhigdhiga inagu caqligeenna uguma garan karno intaasoo magac buu ilaahay leeyay si tafsiiliya uma garan karno waa heyb waa wax inaga maqan mar hadday naga maqan tahay oo wax heyba uu yahay dee deliilka waa in loo daba fadhiisto deliilkuna waa min alkitaabi wsunna weeye qaacidada ahlu sunnu markaa waxay tahay asmaada ilaahi iyo sifaadkiisa iyo umuurta ictiqaadiga ah ee qaybiga ah kitaabka ilaahi iyo sunnada rasuulka loola noqonaya laga qaadanaya aaraada iyo waxa weeye ijtihaadaadkana laga qaadan maayo sidaa awgeed baa alimaamu axmed wuxuu yihi raximah llah laa yusafu allahu ila bima wasafa bihi nafsah aw wasafahu bihi rasuuluhu sala allahu alayhi wasalam laa yutajaawazu alqur'aanu walxadiid ilaahay wuxuu isku sifeeyey ama rasuulkiisu ku sifeeyey mooye wax kale lagu sifayn maayo macnii sifaadka labadaasunbaa laga qaadanaya saa awgeed baa wuxu uhi laa yutajaawazu alqur'aanu walxadiid qur-aanka iyo xadiidka laga tallaabi maayo qur-aanka iyo xadiidkunbaa sifaadka ilaahay laga qaadanaya sidaa awgeed baa wax alla wixii qur-aanka iyo xadiidka sifo ah ee ilaahay loogu sugay ama magaca waynu sugaynaa wax alle wixii ilaahay jala wacala loogu diiday qur-aanka iyo xadiidka na waynu diidaynaa laa taakhuduhu sinatun walaa nawm waynu nafiyeynaa fatawakal cala alxayi اlqayuum fatawakal cala alxayi اladii laa yamuut wasabix bixamdih waayahay waynu diidaynaa wixii aan kitaab iyo sunno midnaba lagu sugin laguna diidina maxaynu samaynaynaa mowqifkeennu muxuu yahay waynu ka joogsanaynaa marka baabkan qaacidadaa sheekhuu u soo horreysiiyey baa asal u ah waxaa loo daba fadhiisanayaa nusuustaa loo daba fadhiisanayaa baabkan waa inaad saa ogaato aaraada iyo qawaacid baan iska binaysanayaa aanay waxba ka jirin iyo waxaasi socon maayo sheekh maa daliil baa shaqaynaysa maa daliil maxaa kuugu daliila waan sugay daliilkaaga keenso waan diidey daliilkaaga keenso tanaa ka dhalanaysa oo sidanay noqonaysaayo qaacidaa jirto oo tan kalaa kusii dulbunaysanoo muqadimada muqadimaad baa laysku rasaynayaayo waxaasoo waxba kama jiraan soo maqlimaysid waayahay masalada labaad ee aynu raacinaynaa waxay tahay taas sheekhu uu sheegay sifaadka ilaahay jala wacalaa sida nusuusta looga soo saaraa waa saddex weji wejiga koobaad ama dariiqa koobaad ee sifaadka ilaahay nusuusta looga soo saaro waa can dariiqi alasmaa magac kastoo ka mida magacyada ilaahay wuxuu koobsanayaa sifo ka mida sifooyinka ilaahay ama sifo wax ka badan baabu koobsanaya marka sifaadka ilaahay dariiqa waa loola soo baxa dariiqa labaad ee sifaadka loola soo baxa waa can dariiqi alafcaal oo ficil kasta oo kitaabka iyo sunnada ku soo arooro ilaahay loo tiirinayo oo aynu aragno sifa laga qaadanayo wa kallama allaahu muusa takliima kallama waa ficil maada soo maa sifatulkalaam baa laga qaadanaya yarxamu man yashaa yarxamu waa ficil soo maaha sifaturaxma laga qaadanaya soomaati yakfiru waa ficil soo maaha sifatulmakfira laga qaadanaya marka ilaahay afcaasha loo tiirinayana sifaad baa laga qaadanaya ee ariiqa saddexaad ee sifaadka loola soo baxaa waa atansiisu cala sifa sifada qudheedii in lagu caddeeyaba kitaabka iyo sunnada wa rabuka alghafuuru duraxma ilaahay waa duraxma allah raxmadda u saaxiibka ee saaxib araxma waa allaha raxmadda leh subxaana rabbika rabi اlcizati waa ilahay cizada u saaxiiba walilaahi اlcizatu walirasuulihi tabaaraka aladii biyadihi اlmulku soo ma aragti bal yadaahu mabsuuطatani yunfiqu kayfa yashaa waاصطanactuka linafsi calaa kulli xaal markaa saddexdaasi ariiq baa sifaadka loola soo baxa sifaadka ilaahayna waxa ahlulcilmigu ay u qaybiyaan sifaatu daatiya iyo sifaatu ficiliya sifaadka daatiga ahi waa alatii laa tanfaku canhu bixaali waa sifaadka mar walba ilaahay uu ku sifaysan yahy ee marnaba aan ka fuqahayn sida sifat اlghinaa sifat اlqudra sifat اlcilmi sifat اlxayaati iyo sifaadka lamid a aifaat اdaatiya baa laydha iyo aifaat اlficliya aifaat اlficliyana waxaa looga jeedaa kulu صifati tacalaqat bimashiiئati اllahi wairaadatihi waa sifo kasta oo la xidhiidha ilaahay jala wacalaa doonistiisa mataa shaa facala goortuu doonuu sameeya kayfa shaa facala siduu doonu u sameeya waa sida nusuulka waa sida istiwaaga waa sida arsaaqistuu wax arsaaqaayo waa sida waxa weeyaan markaa sifaadka kale badan ee ficliga ee taqsiimka noocaasa ama qaybintaasina waa min baabi tawdiixun wailaa ariiqatu ahli sunna waxa weeye baabkaa sifaadka ilaahay meel quraa la wada marinaya waayo sifaadka ilaahay waa mutamaahilaat ahlu sunnuhu sifaadka ilahay intay qaybqaybiyaan qaybna ma sugaan qaybna ma diidaan sida ashaacirada iyo ahlubidaca kale way wada sugayaan sifaadka ilahay waa mutamaahilaat mutamaahilaadka iyo waxyaabaha isku midkaana meelunbaa la wada maraya oo ta waxyaabaha isku midka ah haddii inta la kala qaybqaybiyo birba xukun gaara la siiyo de waxay noqonaysaa tanaaqud soo maha marka qaacidada ahlu sunnu waxay tahay sifaadka ilaahay ee soo arooray oo dhan hal waday marinayaan wadadaasina waa in la sugo oo loo sugo qaabkaa sheekhu waxa weeya uu halkaa marinayo waayahay qawaacid fara badan ayaa tambiihaatu saniya halkan uu ku soo raraa oo waxoogaybuu markaa ka hadlaa oo kadalika cuthaymiinkuna waxoogaybuu ka hadlaa insha allahu tacaala iyadoo maaragta firirsan ayaa inoo iman doontaa marka ahlu sunnati waljamaaca sifaadka ilaahay way rumaynayaan ma diidayaane way rumaynayaan waanay sugayaan sidaa awgeed baa sheekhu uhi min hayri taxriifin walaa tacdiilin min ayri takyiifi walaa tamiil qaabkeebay ahlu sunnuhu u rumaynayaan sifaadka ilaahay waxay u rumaynayaan min hayri taxriifin taxriif la'aan taxriifkana waxaa looga jeedaa in waxa weeyaan macaanida nusuusta sifaadka ilaahay ka waramaysa ee qur-aanka iyo sunnada ku soo aroortay in la duwo oo sidii saxda ahayd laga duwo si kale loo fasiro oo tusaale ahaan la yidhaahdo bal yadaahu laba gacmood loogama jeeda waxaa looga jeedaa laba qudro ama laba nicma looga jeeda ama biyadihi biqudratihi baa looga jeeda sida in badan kutubta ku badan dadka dariiqan ahlu sunnaha ku khilaafa ee qoreen marka min hayri taxriifin iyadoon la taxriifin ahayn walaa tactiilin aan lana diidahayn taxriifkuna wuxuu u qaybsamaa laba qaybood buu u qaybsamaa waa taxriifu lafdi waxaa laga cabiraa ataxriif lafdi iyo taxriif lmacna ataxriif lmacnawi waa ka laydhaah macnii lafdigii in la dooriyo oo inta badan lafdiga in la dooriyaa waxay inta badan ka dhacdaa dee qof maaragtay aan adilada sax ahayn ama maaragtay wax laxne ay ama carabida aan saani u garanahayn ayuu inta badan ka dhacaa iyo taxriif lmacna macnihii in la taxriifiyo ka halkan loo loo sii jeedaana kaa weeyi waana ka dad fara badane ay ku dhaceen oo tusaale ahaan la yidhaha istawaa cala alcarshi ilaahay carshiguu ka sarreeya loogama jeeda istawlaa baa looga jeeda wuu qabsaday wa jaaa rabuka walmalaku safa sanfan ilaahay baa imanaya loogama jeeda amarkiisaa imanayaa loo jeeda iyo kuwii markii dhaweyd aan sheegayna marka arrimaha noocaasi waa taxriif weeye taxriif ayaa la idhaahdaa waa nusuustii oo laga duwaayo halkii ay lahayd oo meel kale madaxa indhaha loo gelinayo haddii la idhaahdo sheekhu muxuu taxriif uga cabiray oo min hayri taxriifin uu yidhi oo wuu odhan waayey min hayri ta'wiilin sida dad badan ay idhaahdaan waxay jawaabtu tahay saddex arrin daraaddeed buu odhan waayey macnii taxriifka muxuu nafiyey oo ta'wiilu u nafyi waayey saddex arrin daraaddood arrinka koobaad lafdiga qur-aanka lagu dhaleeceeyey ee adiladu ay maaragtay tilmaantay isagoo madmuumi waa taxriifka oo taxriifka ilaahay jala wacalaa wuxuu ku dhaleeceeyey yuhuudi iyo ahlulkitaabka min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicih marka lafdiga nasku dhaleeceeyo in la dhaleeceeyo wey waa talabaade dee taawiilku dhammaantii madmuum ma aha oo mid xun ma aha tawiilku mid xaqana wuu leeyey mid baailana wuu leeyey laakiin taxriifku isagu waa wada baail weeye waa ta saddexaade wuxuu u cabiray taxriif si dadka uu uga didiyo waxa weeyaan markaa waxaa la samaynayo isla markaana uu caddeeyo dad badan oo intay nusuusta sifaadka ah waxa weeye macaanidooda saxdaa ka duwaanoy qaar kale ku sheegaan dabeetana arrinkaa ta'wiil ku sheega ta'wiil ku sheega ya warkoodu inaanu sax ahayne taxriifunuu xaqiiq ahaan yahay walaa tactiilin tactiilkuna isagana waxaa looga jeedaa jaxdu صifaati wainkaaru qiyaamiha bidaatihi subxaanah wanafyu ma dalat calayhi min صifaati اlkamaal waa in صifaatka ilaahay jala wacalaa iyo asmaadiisa la diido ama wax ka mida la diido oo la inkiraa la idhaahdaa waxaan u qaybsamaa tacdiil kuli ah oo dadka qaar baa magacyada ilaah iyo صifaatkiisaba diidan sida jahmiya niman la odhan jiray kadalika sifaadkao dhan qaar baa diidan sida nimanka muctasilada la idhaahdo marka tacdiilkoodu waa kulli weeye tacdiil juziyaa jiro oo sifaadka ilaahay wax ka midana la rumaynaayo wax ka midana la diidayo waa ka ashaacirada iyo maaturidiyadii ay ku jiraan oo asmaada ilaahay way rumaynayaan laakiin sifaadkii in yaroo ka mida mooye badidooda way diidayaan marka la idhaahdo naskaa sheegay maxaad kaga jawaabaysaana wixii ay maaragtay si kale u fasiri karaan ama si kale u taxriifin karaan way taxriifinayaan wixii kalena waxay odhanayaan garan mayno marka laba kaadh bay ku shaqaystaanoo kaadh la idhaahdo taxriif oo iyagu ay ta'wiil ku magacaabaan iyo kaadh la ydhaahdo tafwiid naska marka hore madhabkooda khilaafsan ama sifada aanay iyagu diidan yihiin sugaya waxay leeyihin nuawiluhu waa taxriifkii bay taawiilku sheegayaana garo haddii kaasi ay u mari waayeen oo ku suuro geli waayaan kaarhkaba labaad bay la soo baxayaan oo ah tafwiid oo waxay leeyihiin allahu aclam macnihiisa ma ilaahay baa yaqaan ma garanayna macnihiisa waa kii laqaani jawhaaratu tawxiidka ku odhan jiray wa kullu nasin awhama tashbiihan fawidhu awilhu aw fawid wa rum tansiihan buuhi qaacidadaasay ku socdaan sideedaba wa kullu nasin buuhi nas kastoo awhama tashbiihan tashbiih ku moodsiiya yani inuu tilmaamayo ilaahay oo khalqigiisa lagu shabahayo awilhu tawiili buu yidhi yani macnahaa ka muuqda ee mutabaadirka mid aan ahayn ku fasir aw fawid ama tafwiidi haddaad kaa karsiin weydo kaarhka labaad ula soo baxo tafwiidi waxaad tiraa macnihiisa garan mayno ilaahay baa yaqaan soo ma aragtid warum tansiihan adigu tansiihun doono tansiihuna ka ahaata buuhi oo tansiihun ujeeddadaadu ha noqoto tan noocaasina waxa wey waa mid baaila waaya walaa takyiifin iyadoo iyadoo aan la qaabaynahayn oo takyiifku waa dikru kayfiyati aifa ifada kayfiyadeedii waa in la sheego oo la idhaa kayfiyada ifadaas waa qaabka iyo qaabka kayafa yukayifu takyiifan waay marka sifaadka ilaahay jala wacalaa ma qaabaynayno qaabkooda sheegi mayno odhan mayno waa noocaa iyo noocaa waayo dee waynaan garanahayn ilaahayna wuxuu qur-aanka ku uhi walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun waxaanaad cilmi lahayna raacraacin waxaanaynu ognahay ilaahay kayfiyadiisa garan mayno oo qaacidadu waxay tahay laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa kayfka iyo qaabka uu ilaahay yahay isaga mooye cid kalema taqaan laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa kayfka ilaahay jala wacalaa uu yahay ma oga oo ma garanayo isaga mooyaane waa qaacida mar haddii ifada daatada ilaahay kayfkeedii aynaan garanahayn dee ifadana ma garanayno waxa weeye kayfkeedii soo ma aragti sidaa awgeed baa ahlulcilmigu waxay qaacid ahaan yidhaahdeen alqowlu fi ifaati kalqowli fi daat alqowlu fi ifaati kalqowli fi daat hadalka laga hadlaayo ifaadka ilaahay wuxuu la mid yahay hadalka daatada ilaahay laga hadlaayo oo sida daatada ilaahay aynu u sugayno laakiin kayfkeeda iyo qaabkeeda aynaan u garanahayn ayaa ifaadka ilaahayna aynu u sugaynaa laakiin qaabkeeda aynaan u garanahayn soo ma aragtid shayga kayfiyadiisana waxaa lagu gartaa saddex mid baa lagu gartaa in la arko kow iyo mid la mida in la arko oo la idhaha kaa ad aragtuunbuu la mid yahay laba iyo in war runi uu kuu yimaado oo lagugu sifeeyo lagugu dhaha waa qaabkaa iyo qaabka dee sifaadka ilaahay iyo daatadiisa maynaan arag sacaynkaa maaha wax la midahoo aynu nidhaahno kaasay la mid yihiinna maynaan arag war runahoo inoo yimi oo laynoogu sheegaayo waa kayfkaa iyo kayfkaasina dee inamuu soo gaadhin oo ma hayno sidaa awgeed ma qaabaynayna sifaadka ilaahay jala wacala waayo ilaahay baa yihi walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun sidaa awgeed markay ahlu sunnuhu sifaatka ilaahay sugayaan waxa weeye way sugayaan laakiin kayfiyadeeda ma garanayno alimaamu maalik raximah اllah ayaa nin baa ku yidhi araxmaanu calى alcarshi istawa kayfa istawa sideebuu carshiga uga kor noqda kayfiyadduu weydii wuxuu ugu jawaabay hadal kooban oo haddana qaacido cadiima ah waxau yihi alimaamu maalik alistiwaau macluumu wاlkayfu majhuulu istawaagu waa macluum macnihiisu wuu cad yaha waa la garanaya istawaa cala alcarshi ay calaa calayhi wey waalkayfu majhuulu laakiin kayfku waa mid majhuula ay majhuulun lanaa weeye inagaan garanayn waayo ilaahay dee waa yaqaanaaye laakiin inagaan garanahayn haye walimaanu bihi waajibun in la rumeeyaana waa waajib waayo ilaahay bay inoo sheegay warka ilaah iyo rasuulkiisana in la rumeeyaa waajiba wasu'aalu canhu bidca wasuaalu canhu ay can ilkayfiyati kayfiyada in laysweydiiyaana waa bidca buuhi waayo saxaabadii rasuulku kolkii qur-aanka iyo sunnada lagu dul akhriyey dee may keenin su-aasha noocaas ma garatay taabiciintina may keenin dadkii wanaagsanaana muu keenin markaa qof wakti dambe yimi inuu idhaa kayf waa bidca weeye sifo kaste halkaasun baynu marinayna haddii lagu idhaahdo istiwaaga kayfkiisu waa sidee maxaa la odhanaya alistiwaau macluumun waalkayfu majhuulun waaliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca sifo kasta oo ka mida sifaadka ilaahay dariiqaasi ayuunbaa la marin walaa tamiilin iyadoo kuwa khalqigana aan lagala midhigahayn tamiilkuna waa in shayga waxa weeye kayfiyadiisii la sheego cid gaarana waxa weeye weliba lagu sii qaydo oo tusaale ahaan tamiil waxaa noqonaya inaan idhaahdo qalinkaygaasi kaasuu la mid yahay ama kaagaasuu la mid yahay ama la idhaahdo waxa weeyaan yadda ilaahay loo sugayaa tan makhluuqanay la mid tahay tan noocaasaa tamiil noqonaysa sheekhuna waxa weeye wuxuu nafiyey tamiila tashbiih ma nafiyin waayo nusuustu waxay nafyiday baa tamiilkaas laysa kamilihi shayun wahuwa samiicu basiir falaa tajcaluu lilaahi amhaal ilaahay amhaal markaa waxa weeye ha u yeelina waa ta kale waxaa tashbiihu uga baydhay dad fara badan baa u yaqaana tashbiiha sifaadka ilahay in la sugo u yaqaana sida awgeed ba haddaad tidhaa min hayri tashbiihin waxay moodayaanba min hayri ihbaati liifaat waxay u qaadanayaan inaad u jeedo iyadoon sifaatkii la sugahayn waayo marka horeba tashbiih maxay u fahamsan yihin ifaatka in la sugay iyagu tashbiih u yaqaanaanba marka calaa kulli xaal sheekhu tamiil buu ka cabiray isaga oo naska raacaya tamiilkuna waa laba qaybood qaybta koobaad waa tamiilu makhluuqi bilkhaaliq makhluuqi inta sare loo qaado in khaaliqii lagala mid dhigoo lagu shabaho makhluuqii qaar waxa weeye la idhaahdo waa ilaahay ama sifaatkii ilaahay wax ka mida la siiyo ama la ydhaha qaybka og yihiin ama la ydhaha cibaadaday xaqu leeyihiin iyo wixii la mid ah waa kufri iyo gaalnimo shaki ma laha ka labaadna waxa weeye waa tamiilu lkhaaliqi bilmakhluuq allii khaaliq ahaa in makhluuqii naaqiska ahaa lagu shabaho sida in la idhaahdo sifaatkan ilaahay kuwa makhluuqay la mid yihi yadunka aydiina wa samcunka asmaacina in la idhaahdo iyo wixii la mida labada noocbana waa kufri labadubana waxay soo gelayaan tamiilka ilaahay jala wacalaa uu diidaye u hi laysa kamilihi shayun wahuwa samiicu lbasiir bay soo gelayaan marka koley xoogay hadalkeed iyo sharaxeedu inaha wuu iska badan yahay intaasaynu maanta u dayn doonaa insha allahu tacaala kitaabka wixii dambe waa iska fudayde laakiin intan yaro hore sheekhu qawaacid buu soo qadimayaa marka hadalkiisa in loo yar fiirsado aada loo yar fahmaa waa mid aada u muhiimah intan hore kolkaa waynu yar sharaxi doonaa insha allahu inta ilaahay inooga fududeeyo laakiin wixii dambe qawaaciddan hore sheekhu uu xaggan hore ku keenayuunbuu ku dulbinaysmayaayo wax iska fudud bay noqonaysaa wasubxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala waricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online